isku magacabsan kulankaasi wuxuu ahaa kulan kacaadi ahaa madaxweynihii soomaaliya ayaa kulankan ujeeda uu ku leeyimid ziyaaro iyo booqasho oo dowladeed buu ku yimid marka mar hadduu madaxweynihii soomaaliya uu dalkan aan jooga yimid runtii waxaan jeclaysa inaanu la kulanno waananu kulanay kulanki ugu horeeye buu ahaa oo hadda ka hormaanaan bisaarak welayo marka kulankaas runtii si fiican buu noogu dhacay danaha guud ee labada dhinac ururka iyo dowladda soomaaliya danahaa ee guud ee xuseeyey in la horumari ay ahayd baanu ka wada hadlay wixii yani in laga hadlo aynu alasan ahayn ama dhibaatooyinkii hadda ka hor ahaa ama waxyaabo kale jira sidii xiriirka loo wanaajiyaa waxyaabahaasaan ka wada hadlay si fiican ayay noogu dhamaadeen marka maxaad isla gaadheen waxaanu isla gaadhay in si fiican loo wada shaqeeyo xiriirka labada dhinac la hagaajiyo sidii dadkahoodaha oo wada shaqaynayo oo danahooda guud waxyaaleynayo oo iskuiloo jooganayo oo danta guud ee ummadda soomaaliya danaheeda haye habkii ku haboonaan lahayd si fiican loo wada shaqeeyo isla gaadhay waan gartay waan ogeyn in dowladda federaalka soomaaliya maalmihii cabdikariim qalbidhagax ay etoobiya u dhiibaysay ay sidoo kale raacisay in ay ururka onlf u aragto inuu yahay urur gacansaar laleh argagixisada arrintaas maisla soo qaadeen maxaad go-aan ka gaadheen arrintaas waxaa aan u malaynayaa gudaha wasiirada arrintaas ku dhawaaqay ha yeeshee baarlamaanku wuxuu ku dhawaaqay wax arrintaa ka duwan inuusan ururkaasi argagixiso ahayn ururkaasi urur badani ay yahay urur gobonnimodood ay yahay urur dalkiisii iyo danihiisa guud uu halgamhayo adduunkana meel kale aan dhibaato ku haynin ama deriska ha noqdo ama adduunyaha ha noqdo weligeed lama arag meel ururkaasi uu yani ummadaha kale uu dhibaato u geysanayo saas daraadeed xaqiiqada iyo wararka ka jira wuxuu sheegayaa inaynu arrintaasi arrin jirta ahayn inuusan ururkaasi ahayn urur argagixisadiga maxaa yeelay dadkayada iyo deriska sheegayayana si nabadgelyaanu uga dhaxaynaa laakiin danta aynu joogayno waxa weeye waa dalka arasmeysiga etoobiya haysa inaanu ka horeyno ujeedadaadu ay tahay ilaasaamu daalanaya ee lagabaa soomaaliya arrintaa inuu xajirisay kusaas tahay marka xaqiiqada ururkana wakaas wey waa sidaas weye waa sidaas arrimaa ku dhawaaqay haddii aanu kulanno madaxweynaha xili kalena sidaa baanu ugu sheegaynaa intu ururkayadu saayahay baanu sheegaynaa adduunka waxnala soo qaaday arrin noocaas oo kaleana ma jirto adduun hay-ad kastoo hay-ad kale oo nagu argagixisanahaynama jirto dananihina argagixiso ee dad xuquuqdoodii u dagaalamahayo oo wadaniyiin oo gobonnimo doonaanu nahay waan gartay marka si rasmiya madaxweynuhu ma kuugu sheegay in dowladda soomaaliya ayna onlf hadda u aqoonsanayn urur argagixiso madaxweynuhu horeyna wuu u sheegay oo waa kii sheegay in uu aqoonsan yahay ama ikhtilaafsan yahay baarlamaanka go-aankiisa inuu ikhtilaafsan yahay hor uu sheegay haddana wuu sheegay mawqifkiisa inuu kaa yahay oo uusan u aqoonsanayn ururkaas inuu urur yani argagixisaa yahay ururkaas urur gobonnimodoodka inuu yahay uu aqoonsan yahay madaxweynuhu dowladda soomaaliya arrintaa ku saabsan qalbidhagax raaligelin maidinka siisay waxaan ka wadaa kulankeedii madaxweynaha idin dhex maray arrintaa ma laisku soo qaaday raaligelinse ma ka hesheen dowladda soomaaliya madaxweynuhu arrinta aynu aad iyo aad uga xun yahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu yuu muujiyey inuu aad iyo aada uga xun yahay raaligelinna uu ka bixinayo hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu raacsan yahay buu ku dhawaaqay marka raaligelin buu runtiisa bixiyo ururahaan uu noo soo jeeday uu raali ka aada arrinta ayaa waxyaalaha dhacay waxaa lagu talagelin bay ahayd runtii sidii uu mataqaanaa uu yani uu madaxweynuhu doonay sidan ahayn bay mataqaanaa dad kale u maamuleen marka raaligelinuu ka bixiyey madaxweynuhu waan gartay haddii aan kaa weydiiyo dalka aada dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka ka wadaan etoobiya gaar ahaan gobolka soomaalida etoobiya guud ahaan isbedello waaweyn baa ka socda dadkii waxay dareemayaan neecaw xornimo waxaa la leeyahay gobolka ismaamulka soomaalida weli ma cadda arrintiisu idinku dad waxaad ahaydeen muddo arrintaa usoo dhaqdhaqaaqayey waxaana laydinku tiriyaa inaad tihiin dadkii odobdhexaadka u noqon lahaa isbedelada halkaasi ka dhacaya maxaad nagaga biirin karaysaa xaalka isbaamurka soomaalida etoobiya hadda runtii wax kale oo guud oo inu ku biirinayo ma jiro waxa etoobiya gudaheeda iyo maamulkeeda dee iyaga aada weydiinaysaan laakiin annagu inaanu ku ururgobanimo doon nahay oo aanu doonayno xuquuqdii ummadaasi ay lahayd inay helaan in arrintaasi inay hore u jirtay muddo dheerna ay soo jirtay ilaa haddana ay jirto wax iska bedelena ayna jirin dowladda etoobiyana wax arrintaas yani ay hadda go-aan hoo arrintaas saafano nala soo qaadayaysan jirin wadahadal wuu socdaa oo annagiyo etoobiya wadahadal baa noo socda wadahadalkaana weli muwaa dhamaanin meel uu ku dhamaaday oo mataqaanaa go-aan lagu gaarayna ma jirin marka mawqifkayagu waa sidii hore weeye dowladda etoobiya inay go-aysi tahay dalka yagii a haysato ururka oo rafna inuu gobanimo doon yahay inuu udo udo udo yani ururgobanimo doona oo doonayo inuu beydkiisa ka horeeyo etoobiya inuu yahay labadaa mawqif baa jira mawqifkaasna sidaas uu taagan yahay kaasaanu ku soconaynaa ilaa aanu ka gaadhno ujeedadii aan lahayna ka gaadhno saasuu soconayaa wax kaloo ilaa hadda isbedela maaqan xagga etoobiya ka arag